بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجني قصة يوسف قيبتي أقدم بيسي أو خاتمة دا. عشر كانوا عشر كافرتني الصدح وحانا كقهد لنا إن شاء الله تبارك وتعالى آه، qeybta labaad oo khaatimada hal cashar ayaynu khaatimadii kasoo qaadanay oo casharkii afartan iyo labo aynu ka dhignay qeybtan waxaynu kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka watacaala ah, bayaanu dacwati rasuul sala allahu alayh waalihi wasalam ila tawxiid calaa cilmin wabasiira nabiga calayhi salaatu wassalaam allah subxaana watacaala markuu suuraddaa dheer kusoo dejiyey oo qisadii yuusuf oo dhan loo caddeeyey min bilow ilaa dhammaad oo loo kala dhigdhigay oo ay waadix tahay ka shamsi ayaa ilaahay waxa uu ku yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin markuu allah soo caddeeyey inay tahay arrintaani min anbaa'i alghayb dalika min anbaa'i alghaybi nuuxiihi ilayk markii la caddeeyey inay tahay min anbaa'i alghayb akhbaartii ghaybka oo ilaahay maan cid kale ogeyn kabacdina la caddeeyey inuusan nebigu meeshaas war u haynin ikhwatu yuusuf iyagana la yiri nimankii yahuuddii iyo carabtii yaa waxay yidhaahdeen ku xujeeyey nebiga oo yiri yuusuf iyo walaalihii wixii dhex maray nooga waran kabacdi markii saa loo kala dhigdhigay allah waxa uu yiri wamaa aktharu nnaasi walow xarasta bimuminiin kabacdiba haddana marka aayaddan la keenay oo macnuhu wuxuu dhacayaa iyagu yay rumaynin hadday rabaan weligoodba ha ku gaaloobeen idinku mu'miniinta haddaad tihiin rumeeya oo sidaa u rumeeya waxyiga ilaahay qaata marka waxaa yidhi marka allah qul ay nabi maxamedow haadihi sabiilii ay haadihi dacwatii wa manhajii wa caqiidatii tani waa diintayda aan dadka ugu yeerayo waa alkitaab wasunna waa caqiidadaa saxiixa oo ah ilaahay keligii in la caabudo laa shariika lahu aan cid kale cibaado la siin qul haadihi sabiilii ay waddadaydii dariiqii aan marayey iyo manhajkii sabiil waa waddada la marayo waddada la marayo waa naadaa siraad iyo mustaqiima fattabicuhu oo kale waa qul haadihi sabiilii waddadaydii wataa adcuu ila allahi calaa basiiratin adcuu dadkaan ugu yeerayaa ay adcu nnaasa dadka waxaan ugu yeerayaa ila allah ay ilaa tawxiid illaah dacwadaa ilaahay ilaa diin illaah ilaa tawxiid illaah ilaa kitaab illaah ayaan dadki ugu yeeraya maaha inaan aniga caabuda ida leeyahay maaha inaan ida leeyahay aniga raciye ii noqda maya ilaahay keligii inaad caabudaan baa idinku yeeraya ilaa tawxiid illaah adcuu ila allahi marka waxaa loo soo qadaya cummadu adcu nnaasa ila allah ilaa tawxiid illah dadkii waxaan ugu yeerayaa ilaa tawxiid illah waayo nebiga dacwadiisoo dhan waxay ahayd quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu waad liibaanaysaane laa ilaaha ila allah dhahaya ilaahay keliga caabuda watrukuu maa yacbudu aabaa'ukum wixii aabbayaashiin caabudayana isaga taga waa intaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ay calaa cilmin wa yaqiinin wa burhaan basiiradu waxa weeye waa yaqiin iyo cilmi iyo xuja inaad haysatid laa calaa jahlin maaha inaad jahli iyo danni iyo waxa weeye bilaa xujo ku socotid dad badan baa arkaysaa maanta oo koranaya dacwa dadka ugu yeeraynaa laakiin aan cilmi gacan ku hayn oo wax walba waxaan u malaynayaa iyo danni ku socda laa calaa cilmin baa la rabaa marka basiirada culimadu waxay yidhahdeen ay calaa cilmin wa yaqiinin wa burhaan macnaha cilmi inaad u leedahay yaqiin inaad u leedahay waxaa dadka ugu yeeraysid inay tahay diinti ilaahay ama ha noqoto markaas amar aad dadkii amraysid ama ha noqoto waxa weeye nahyi aad ka nahyinaysid waayo diintii waxay noqonaysaa imaa ictiqaad waxaad ictiqaadaysid wa imaa camal camalkiina wuxuu ka koobmaa imtithaalu awaamir illaahi waijtinaabu nawaahiih marka wixii la ictiqaadayo cilmi bay u baahantah wixii lagu camal falayo oo la samaynayo cilmi bay u baahantah salaadii cilmibay u baahan tahay soonkii cilmi u baahan yahay xajkii cilmibuu u baahan yahay calaa basiiray soo wada golgoyaan kulli diinta islaamku jahli ma ogola ilaahayna jahli laguma caabudo nasaara ayaa ilaahay jahli ku caabuday fadalluu waa dhumeen markaa wa adalluu dadkiina waa dhumiyeen waxaa la rabaa marka calaa cilmin in ilaahay lagu caabudo waayo ilahay waa inoo caddeeyey kitaabka qur-aanka abuu wax walba ku soo dejiyey maa faradnaa fi lkitaabi min shay wax walba waa laynoogu caddeeyey ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwan dariiqi xaqaa buu kuu caddaynaya idan qur-aankaa wixii lagu sheegay iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam oo bayaaniyey labadaas ayaa ilaahay lagu caabudaya caqiidatan wa cibaadatan wa manhajan wa suluukan labadaa laga dhex bixi mayo labadaas ayaa la rabaa marka in lagu socdo wey waxay markaas soo gelaysaa calaa cilmin wa basiira ayay soo gelaysaa ana wa man itabacanii waa u imaanaynaa laakiin horta intaa hore nebiga ilaahay wuxuu amray inuu dadka u caddeeyo inuu dariiqiisu kaa yahay idan waa maxay marka calaaqada ay qisatu yuusuf la leedahay aayaddaani waxa weeye dad badan oo maanta waxa weeye qisa yuusuf calayhi salaam qisadiisii jahli baa lagaga hadlay israa'iiliyaad iyo khuraafaad waxa weeye qofka muslimkaa qalbigiisu xanuunayo haddii uu akhriyo ayaa ka buuxa waxa weeye ay ka buuxiyeen markaasaad arkaysaa qaar waxa weeye ku qoray tafaasiirtii qaar taariikhdii ku qoray qaar waxa weeye intay filima ka sameeyeen waxa weeye markaa dadkii ku faafinaya oo khuraafaad iyo shirkiyaad iyo waxaan habboonayn ay ka buuxaan idan waxaasoo dhan marka looma baahna ayuhalmuslim marka waa inaad sidaa nebigu inoogu dul akhriyay qisatu yuusuf suuraddaa min bilow ilaa dhammaad intaasaynu ku soconaynaa xagga iyo xagga loo dhaafimayo wixii intaa ka soo haray oo aan loo hayn daliil sariixa saxiixa waa baatil wey waa taxdiir marka la inooga digayo oo lana leeyahay waxa weeye sidaa ku qaata diinta suurad kastana waa saas kitaabkao dhan isaa lagu qaataa laraba marka qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin kabacdi ilaahi waxau yidhi ana wa man itabacanii anaa aniga ayaa ugu yeeraya haddaan ahay nebi maxamed dadka dariiqaasaan ugu yeerayaa wa man itabacanii ay taasuu dadka ugu yeerayaa ay wayadcu annaasa man itabacanii kii i raacay ciddii i raacdayna dariiqaasay dadka ugu yeerayaan man hum atbaacu nabiy sala alla alay slam marka waa kuwee oo kuwa calaa cilmina waa basiira lagu tilmaamay oo atbaacu nebiya waa kuwe awalan waxaa ugu horeeya asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim saxaabadaa ugu horeeya wuxuu leeyahy cabdullaahi ibni cabbaas radia allaahu canhu hum saxaaba hum asxaabu nabiy sala allahu calayh waali wasalam waa asxaabtii nebiga calayhi salaatu wassalaam cilmi iyo wanaag iyo akhlaaq iyo waxa weye hadyi wanaagsan bay ku sugnaayeen kuwa wey wuxuu yidhi cabdullaahi ibni mascuud radia allaahu canhu asxaabiyu jaliil waxa uu yidhi markuu halkaa caddaynayo wuxuu yidhi man kaana minkum muta'asiyan falyata'asa biasxaabi muxammadin sala allahu calayh waali wasalam dadkii buu la hadlayaa taabiciintii dadkii buu la hadlaya war qofkii doonayow inuu cid ku daydow ku dayo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam fainahum kaanuu abara haadihi alummati quluuba yuu tilmaamayaa isaguba waa saxaabadii ugu horreeyey lafdi kale wuxuu ahaa falyataasa man maata ciddii dhimatay ku dayda abubakar iyo cumar iyuu tilmaamaya markaasuu tilmaama wuxuu yidhi fainahum kaanuu abara haadihi alummati quluuba waxay ahaayeen ummadda nebi maxamed kuwa ugu qalbi wanaagsan iyo kuwa ugu caqiida fiican iimaan iyo caqiida kuwa ugu wanaagsan bay ahaayeen abara haadihi alummati quluuba ujeeda waxa uu yidhi wa acmaqahaa cilman uguna cilmi badan oo xagga cilmiga iyaga ugu badnaa waayo waxay ahaayeen diintii oo dhan iyaga ayaa joogay markay soo degaysay oo nebigii bay la joogeen oo cilmigii o dhan bay ka dhaxleen waa xamalatu hada diin iyaga ayaa diintoo dhan laga dhaxlay wa acmaqahaa cilman wa axsanuhaa hadiyan iyaga ayaa ugu dariiq wanaagsanaa dadka hadiyigu waa waddada la marayo oo dariiqii nebigay raaceen iyaga ayaa ugu fiicnaa cid kale oo kaleo dhan ayaa ka fiicnaa wa aqaluhaa takallufan iyaga ayaa ugu yaraa xagga takallufka iyo dhibta iyo shiddada dadkan ahlubidaca maanta oo lagu mashquuliyey waxaan loo dirin oo ku daalay oo ku wareeray iyagu shaqo kuma lahayn maba aynan aadi jirin waxaan loo dirin wixii loo diray bay ku dadaali jireen ha wixii loo diray ayay ku dadaali jireen waa qalaha takallufan mujeeda waaxsano hadiyan qowmun buu yidhi waxay ahaayeen ay kaanuu qowman qowm bay ahaayeen ikhtaarahum allaahu allah u doortay lisuxbati nebiyihi nebigiisi inay la saaxiibaan ilaahay baa u doortay ha waa qadar kowniya ilaahay baa qadaray lisuxbati nebiyihi wa iqaamati diinihi diinta inay oogaanna ilaahay baa u doortay waayo diintan iyagaa meel walba gaarsiiyey nebiga waa dhintay markuu dhintay nebiga calayi salaam diintii meeshii kuma joogsan meel walba iyagaa gaarsiiyey wa iqaamati diini markaasu waxa uu yidhi facrifuu lahum fadlahum u garta oo ogolaada fadligooda iyo wanaagooda oo ammaana weeye oo ha caayinina waxa ka sheeginina oo dariiqoodii raaca wattabicuuhum calaa aathaarihim waxaad raacdaan dariiqoodii buu yidhi caqiidatan wa cibaadatan wa akhlaaqan wa suluukan raaca dariiqoodii taas ayaad raacaysa fainahum calaa hadi mustaqiim waxay ku taagnaayeen dariiq wanaagsan hadi mustaqiim waa dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay ku taagnaayeen idan dariiqaas ayaa la rabaa inuu qofku dadka ugu yeero marka akhi fillaah ku dayo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ugu yeeray dadka dariiqii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacani taas ayaa lagaa rabaa waxay odhan jireen ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum cabdullahi ibn mascuud baa laga wari raaca saxaabadii raaca walaa tabtadicu bidcana iska ilaaliya waa laydinkaga filaaday wax walba waa laydii caddeeyey aayad iyo xadiis baa meel walba ku yaalla wixii kala banaanka ma ilaahay wuxuu ku khatimay wsubxaana allahi wmaa ana min almushrikiin marka intaynu jumlada u gudbin waxa weye marka atharka cabdullahi bn mascuud wuxuuna tusayaa inaynu marka aynu siirooyinka iyo qasal ambiyaa iyo aynu ku dhex jirno waa inaynu ka qaadanaa asxaabu muxamedin sala allahu calay wasalam iyo dariiqooda ay mareen maaha inaa israa'iiliyaad iyo waxa weye khuraafaad iyo aynu halkaa aadna maaha waa ku dhumaynaa haddii kale wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin allah subxaana wa tacaala ay dheh nebi maxamedo waxaad ku dhahdaa dadka wa subxaana allah ilaahay baa xumaanoo dhan ka nasahan wamaa ana aniguna ka mid mayhi min almushrikiina kuwa mushrikiinta ilaahay shirkiga u samaynay ka mid mayhi kaalyahuudi waalnasaara waalmushrikiin ay mushrik alcarab kulli kuwa shirkiga ilaahay u samaynaya oo dhan anuu ka mid mayhi muslim baan ahay kitaabkaa iyo sunnahaasaan ku taagnaanayaa innagana saasaa waajib inagu ah inaynu dhahno wa subxaana allahi wamacna min almushrikiin oo dhaahiran wa baatinan aan iska ilaalina shirkiga bidcada khuraafaadka waxaas abaadiisha bannaanka laga maro qisa cajiiba ilaahay baa ku magacaabay naxnu naqusu calayka axsana alqasas uma baahnin inaan wax ku siyaadinno waayo haddii wax lagu siyaadiyo xusnigii iyo wanaaggii waa tegaya wixii bidcada haddii lagu dhex daro oo khuraafaad lagu dhex daro foolxumay noqonaysa idan waxa ugu fiican qisa tii ilaahay inoo sheegay waana intaasaana ku gaabsannay oo waxa weeye waa ka tagnay israa'iiliyaadkii marka insha allahu tabaaraka watacaala casharkaana intaas ayaan ku gebagabeynaynaa weli waxaa inoo haray wax yar waa sii wadaynaa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin